magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayey ururka injineerada soomaaliyeed munaasabada lagu daafurayey ururkan ayaa waxaa ka qeybgalay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano qaar ka mid ah injineerada soomaaliyeed ee ku nool muqdisho aqoon-yahano hogaanka ururka iyo marti sharaf kale ibraahim cabdi xayle guddoomiyaha ururka injineerada soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey ujeedka loo as-aasay ururkan maanta waxaan si rasmi ah aan u daafuri doonaa xafladda waxaan u daafuri doonaa ururka injineerada soomaaliyeed ururka injineerada soomaaliyeed wuxuu u taagan yahay waa haldoon waa haldoon ama doorka ugu muhiimsan ka ciyaaro kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo dibadhiska maanta waxaan aad maanta waxaan rabnaa inaan dhiirigelinno hal abuurka kartida iyo horumarka dalka qowbta ka qaadan karta waxaan rabaa halkan inaan diiradda ku saarno ujeedooyinka ururka injineerada soomaaliyeed loo aasaasay ee ugu horeyso horumarinta iyo ku dhaqanka habka wanaagsan anshaxa injineernimada xirfadda injineernimada qaar ka mid ah xubnaha ka qeybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyey daafuurka ururka injineerada soomaaliyeed mashaariic badan oo meesha mogambo irrigation waxaasaba injineer da-yara ka shaqaynaysa ajnabina waa jireen laakiin ajnabiga waxbaa laga kororsanaa aqoontuu leeya wax kasii fidaa laakiin meesha waxaad arkaysaa dhalinyaro yaroo dacyaro wada qurux badan gawaari wada qurux badan wataad mashruuca mareeri oo kale markuu sokorta markaad tegtid meel kaleeto waxaa is leedaha wadamo kalea dhex gashay quruxda heybada meeshay degan yihiin jiifkooda meeshay ku cayaaraan kubadda meeshay design-ka ay ku sameeyaan arrin aada u weyn waay oo macno weyn noogu fadhiso runtii saad ka warqabtiin maala halka qof injineerinka waxaa laga yaabaa almost eighty ama toddobaatan qof aan la shaqaysa soo hal qof injineer hadduu meel dhisma galo waxaa laga yaabaa kumanaan ka mid ardaydeena ama dhallinyadeena oo maanta shaqlaanta waxay noqonayaan maxalowno marka arrin aada u weyn waay ka wasaaradda shaqada ahaana annagana maxaa kaalin weyn aan ka qaadan doonaa oo noo qorshaysan hadda waxaan wadnaa siyaasaddan maxaa training policy oo ah not only maxaa civil service lemaana shaqaalaha maxaa public private sectorska sidoo kale waxaan wadnaa heshiisyo aan la galna mal wadamadan mal oo horumar dhanka mal engineering ugu horeeya wadankan qatar iyo sacuudi ugu horeysaan mal daraad aan ansixinay mar dhow waxaa bilaaban doonta mal dadkeen engineering bartay inay heli doonaan fursado ama meel ay u aadaan ay aqoontoodan mal ay kusoo kordhasaan waa xooggiinna waa aqoontiinna waa muxuuha isutagiinna waa professionkiinaas marka taas inaad kobcisaan ayaa loo baahan yahay oo aad ka qayb qaadataan dibdhiska dalkeena marka waxaan idin leeahay tartan baa la gelaya tartankaa u diyaargarooba waxaad ka qayb noqonaynaa east african muxuu ahaaye countries baynu ka mid nahay oo communitigaas aynu ku biirnay waxay leeyihiin engineering associations east african federal engineering associations bay leeyihiin inaad xubin ka noqotaad rabtaa ururka injineerada soomaaliyeed ee maanta laga daafuray magaalada muqdisho ayaa door muhiima ka qaadan doono horumarinta shaqooyinka injineerada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho